السلام عليكم الو السلام عليكم
alo
alo aa huno aa walaal nabada see tahay fiican walaal alxamdulilah waxa weeyaan eh, wakiil eh, ii sahal eh, bal wixii faahfaahinaya xaaladda aan meeshaan yaan ka wareysan rabaa waa xarunta dha- waxaa waaye xarunta sooma ii aa sahal huno waa xarunta isahal haa Ah. Eh, waxaan ahayn macmiil cusub oo waxaan dhihi jiray eh, Agency.
wakiilo cusub oo hadda hadda la- aan mar dhow qoliyay soo maaragtay idu- eh, afdheer baan kasoo wacaya haya dolobay meel la yidhahdo marka eh, waxaan u baahnaa maxaan la dhihi jiray eh, meesha horta muxuu ahaa wiilasha maalin baynu soo mareen oo maadaama iyaguna dad- yar dadegsanaayeen eh, diiwaangelintii qaabka loo diiwaangeliyo waxan bayna bareen ayna tuseen kadib waa iska waa iska sii socdeen wax baan waxooga waxaan u baahanahay Eh, marka la yidhaahdo muxuu ahaa macmiilka macmiilada marka la diiwaangelinayo horta wakiilka inuu diiwaangeliyo qof walba iyagoo isdiiwaangeliyo yacnaha eh, xidig lix toddoba lixdan bay taabanayeen oo si caadi ba iyagoo isku diiwaangelinayaba waa si fiican
marka aniga kolka horena wakiil waxaan ahaa sahay baan ahay oo yacnaha horaanta hore markay anaha ko- eh, wakiilada markay yacnaha macmiisha marka la diiwaangelinaya wakiilka ma diiwaangelin jirin marka qofka la diiwaangeliyana commission yar oo yacnaha eh, waxbaa usoo dhacay oo yacnaha ten percent five percent fifteen ama ten waxay noqotaba mhm marka saas bay anaa commissionka wax ku heli jiray ama markuu dira waxbaa yani eeg ugu ugu jiro wakiilaysaa commissionka walaal oo qofka kala soo isdiiwaangeliyaan ka helaya miya waa diiwaangelinaysaa haa maxaa dhacay maaniga dee diiwaangelinta iguma kuma applicationka meesha kuma furna miya af- ha qaybta applicationka baa laga diiwaangelin karaa xidibta kama diiwaangeliyo soo maa waad ka diiwaangelin applicationkan ka applicationka laakin ka diiwaangelin sidii lagu Ma- ogaado agentigaasi inuu diiwaangeliyo ha saasay ku fiican taha application application waa xagga annaga internetka si ruxna oo ma garanaysa application waan karanay weli way soo dejiyo ay dheheen way ii sheegeen application eh, muxuu ahaa eh, brayserka waan tagay oo maarata waan geli waa iisoo baxday ii sahal waa iisoo baxday marka laakiin waan kari lahay waxoogo dhankaas laakiin xidegta oo dee iminka ku diiwaangeliyaan caadi waaye ma waa waa- waad dadka caadiba way ka fiican- diiwaangelin kartaa iyadaba ah, dhankaas dhankaas way fiican tahay anaa Waa.
kama diiwaangelin kara laakiin haa Aniga adi ma diiwaangelin agenti ahaan baan ka diiwaangelin karna waayo lama ogaano ha ana jintaan ha saas waay ha saas waay saas waay waan fahmay taas iyada mida kale eh, eh, kaarku iibso kuma jirtaan malaynayaa kaar ku Dhankaas iibsaa aniga.
waa loo sameeyey walaal hadda hadda loo sameey miya Mm. sugan waa eega ma igu ah jirta kuma jirto namalayn ka- kuyiis iyadan kaarka kusugan waa ogaayeen shan bay sii walaan ah yar fiiriyo insha allah laba lix
ilaa shan bay soo egtaa malayn shan kuma eka walaal sideed bay ku eg tahay sideed ma kugu soo daran shanta maan markaan furo ilaa shan shanta ba- shan maa daraada igu dambeysay tiradaad ku qoranaysaa toddobaad gashanaysaa toddoba markaad Toddoba gashato ha toddobakan geliyo waan geliyo wa- waan geliyo toddobakan geliyo waxay ule markii adeegkan la kaagii baad shaqeyna ilaa soo ya eeg aniga toddobay ku joogtaa kayigu lacag een, Iibso maxay kaar.
ku- een, lacag Ku iibso.
dir kow lacag Haye.
kala bax een, ku Haye.
iibso een, kordhinta waktiga hawada lambar Haye, shan to- ugu hadhaagaaga lambar lix dhaqdhaqaaqaaga lambar toddobana een, lacagka maxay ka wadaan yacni waxaa lambar saa lacag kala bax lambar eightna waxa weeyaan change password iyo luuqadda ood bedeshid iyo Ha.
ha kaar kuma Ha.
jira walaal ah kaarkan saasaan dareemay ha Jira kaar, ha.
dadka sidaas ah. waan fahmay eh, waa sax waa la Diiwaangelinta samaynayaa waa kaarna.
sax. diiwaangelinta waa sax commission commission kaarna halkaas buu kasoo dhacaya hadaa la yidhaahdo haddii ilahay dhahdo Eh. hadaa la yidhaahdo okay okay waa sax Waa sax. Koley, inta badan waa wixii kale koley waa un mas-uuliyiintaas maan la xiriiraya, waad nala insha soo Allah.
xidhiidhi walaal insha allah soo dhawow Insha walaal Allah.
si fiican noo shaqi insha allah walaal Insha Allah. mida kale ay- ha midaan rabo waxaa weeye Mhm.
horta waxaa weeye eh, sal- eh, maxaa la dhihi jiray main office-ka waxaa weeye miyaa majijigaan saarsawa min Waa- secretary walaal waa Secretary.
jigjigoya Min- min- min- haa barso ee walaal waa jijiga miyaa saarsawa ha jigjigaanaa jigjiga jijigatiin miya Mm.
waa dhibicta hayada way dhibic tahay markaas waa sax kulley deegaanka hadda afdheer waa gobol liibaan baa kulley xag naga sheesheysaan malaynaa marka eh, hadda bay imaadeen dar hadda ay noo imaadeen kulley hargeyl waa kasii furinsaan maqlay Mhm.
marka baashi waxay u baahan tahay eh, kulley macaamiishii iyo maxaan rabaa dadkii garwanadeen garwadeenadii ma garanaysa shaqadaas gacanta kuli jira kamid taana malaynaya marka waxaa waye wiilishina axmed axmed ismaaciil nin laylahay soo maraan malayn waan la hadlay saako waan wacayo yar mashquulsaneen kulley afdheer liibaan bay kusii maqnaayeen Mhm.
ina hadee ah, degmooyin keliya hal hadda hal qof oo wakiila laga furay ana waxaa waye dadka waxay u baahan yihin magaranaysa in meel walba laga furo deg- qabale walba iyo center walba iyo sabqabale walba in laga furo walaal meeshiina ii sheeg magaceeda afdheer afdheer waaye gobolka afdheer doolabay waaye marka degmada doolabay sugan soo qaata warqad reportigiinaan gudbinayaa ah labadaan ugu jiro waxaa waaye maxaa tiri ii sheeg imse ajanti baad Waa go- leedihiin markaa gobolka afdheer xajiina go- ayaa walaal imsead leedihiin
oo eh ajendiyadiina waa imisa xaggaas ma hadda hadda waaba degmada dhan baa aniba hadda daraad bay soo mareen aniba waa laga furi meel kale waa ani maxamuud ibrahim maxamuud ajendi maxamuud ibrahim ajendigaaga magaciisa sheeg maxamuud ibrahim maxamuud ibrahim macow maxamuud ibrahim macow waa dolobay ajendiga dolobay ee ku qoran
ibrahim
macow macow macow ajendiga dolobay ajendiga dolobay waay marka marka waxaa loo baahan yahay ma garanaysaa
numberka agentiga ii sheeg walaan waa eber sagaashan iyo toban sagaashan iyo shan may numberka yara gaaban maxaa kan gaaban ha maxaa waay sagaashan iyo lix eber laba eber sagaashan iyo lix
eber laba eber laba eber eber numberka dukaanaad igala hadlaysid ba ha saas waa jaha numberkayga inta
eber sagaashan iyo toban sagaashan iyo shan san san far far toddobaatan iyo toddoba afartan iyo afar a walaal cabashadaada maxaad ka cabanaysaa marka marka waxa weeyaan wakiilka marka la furay anaha waxa weeye wakiilka keligiis haday u furan tahay macaamiisha saa ufuraayo oo wixii meeshiida joogay ana degmada gaadhsiinaya walaal ana gaarsiinaya laakin marka waxa loo baahan qabaleyaal badan oo de qaba soddon iyo toddoba maxaa dhihi jira toban iyo toddoba qabale oo imise qabaleya baa tihiin doolo maxaa hoos yimaada ya waxaa hoos yimaada toban iyo toddoba santar waa toban iyo toddoba santar qabaleyana toban iyo toddoba santar toddoba iyo toban santar ah santar ha
haya marka qabaleyada dhan marka toddoba iyo tobanka wax gaadhay ma lahan xabadna wax ha marka waxay kasii kooban yihiin soddon iyo laba sab qabale kasii kooban yihiin oo sii maxay ka kooban yihiin soddon iyo laba sab qabale sab qabale anaha waxa waaye waad garanaysaa oo qabale ah a qabaleya saas waye marka wixii o dhan hal meel keliha laga furay marka in la ballaariyo oo hadee wakiilada hadda waa doole dhexdeeda adiga una aniga bis ha marka in la ballaariyo baasha dee dhaqaaqeeda laba hadba diiwaangelinta siday u badato oo wakiilada u bataan bay ku xiran tahay hadda ibri cama sahay iyo ibri iyo aad bay ugu imaadeen wadankan oo maaragtay way ku ballaariyen way ku badan qof walba marka ibri kuleeyahy wuu ku imaanaya hadda waa wayna ku fiican tahay oo commission ma goosanaysa de waxba qof marka loo diraa qof kale waxba ma goosanaysa oo iyada waa lasoo dhaweynaya marka qabalayada ajentiyo loo sameeyo oo diyaar ah si lacag loo gaadhsiiyo diyaar ha way jiraan way jiraan waa kulasoo waa lasoo xiriirinay ama lacagtii ku gaari kartaa marka dooloon buu ku yaallaa xafiiska soo ma may kan hadda xakan ka furma doolo waa doolaado ku yaala ha doolaado marka waxay siisaa horta doolaado lamaradooda hadee yaawan kartaan anaa la hadlaayo waa isgaranaynaa malahay qaabka lagu furi karo qabalee lagu gaari karo anaa la hadlaayo ha xafiiska doolada ay ka fureen lambarkooda inay siiyaan inay siisaan waa muhiim waay
marka toddoba iyo tobankaa santar in la gaarsiiyo weyaan ajentiyada la furo laga
marka hadda doola hal ajenti un bay leedahay magaalada dhexdeeda iyo xafiiska joogo xafiiska ku yaala
kan doolobay waayo doolobay xafiis meesha xafiis maxa maxaa dhihi waa wakiil wakiil waaye ajenti waaye marka waa ajenti doolobay waan garanayaa xafiiska iyagii halkaa ma jooga maya ma joog mala waa doolaad bay ka dhigeen saan malaynaya xagee ka dhehen xagee ka dhigan liiban oo oo isma dheerin toban iyo shan kilomitr waayo waa doolaado doolacado iyo doolabay waa laba doolacade waana badiin ha ha doolacaday ka fureen inigana waa doolabay ana waa doolabay ha
doolabay iyo doolacado
ha marka insha allah deribaasha la xoojiyo meel walba walaal doolacado iyaduna meel gobol baa mise degmo
gobol gobol waay gobol doolacado weyn waay marka meeshan xadkaaba doolacado ay ku dhowda ha xadka marka labada ma doolabay mise doolacado ma xadka doolaada waay xadka kenya iyo soomaaliya xuduuda la leh
marka xafiiska iniigu dhow wax ka qaadanaysaan muxuu inii jiraa waa kilomitr doolaado dool ya shan iyo toban kilomitr inii jiraa shan iyo toban kilomitr shan iyo toban toban iyo laba kilomitr shan iyo toban kilomitr waade
kilomitr
marka waxaan cabanay waxaan ka codsanaya in la ballaariyo marka doolo in laynii keeno doolabay in laynii keeno xafiis mise maya maya dhib malaha doolabay hadda waxa waaye doolabay hadda xafiis lama keeni karo ajentiyada in la badiyo maahane ajentiyada in la badiyo anaha sidii hadda toban iyo toddoba santarba laga furo oo kuwa doo adoo laga dhigay muxuu ahaa xarunta laga dhigay inay ballaariyo nafteeda dooladoo nafteeda aad u ballaarinay waan ugu qoray lakin maanta markay marayn wiilisha markaa diida meel la yidhahdo muxuu ahaa duuraamirow la yidhahdo markaa diida meel la yidhahdo koobo kooro heleweyn qoxotiyo oo maaragtay kasii furan ku dhaay waan waan u sheegay si fiican marka laakiin intana la balaariyo saas la balaariyo si anaa wakiilo badan la furo saas baa anaa waxa gaari ku socdo oo dee waa iska maxaa in la bilaariyo markaa doolabaay wixii hoos yimaado oo dhan in ajendiya loo sameeyo marka toddobiyo toban qabaleey baa hoos imanaya toddobiyo toban santar qabaleeyaduna waa soddon iyo labaatani ayo walaasboortigaaga aan gudbin nambarkaagana wanaya waan kugu soo warcelin wixii walaa kan doolo doona se ha doolo doona se la bilaariya wakiiladan ha loo furo tan doolo yaa nafteeda walaal
tan daloocada daloocadada nafteeda Mhm.
ha- xarunta bes la- laga sameeye lama rabo in qabaleyada nafta la bilaariyo annaga nafta waa- waa dadka isku xiran yihiin oo community-ga dadka waa isku wada mid waa iskaga dhow yihiin marka xagga haddii ka furanta anaga nafta anada waxaan helaynaa macmiil badan helaynaa oo ilaa qaxootiya noodira lagu leeyahay xagga noodira oo maaragtay de waa isla wada shaqeyna dooladay doolabayda waa waa dad xuduuda isku dhow isku dhow yihiin waa isla shaqeyna Mhm.
marka iyadana waxaa waaye boqo konton iyo waa ka badan yihiin waa haas- waa afartan iyo dhowr qabalee waaye Eh, ama konton ay gaaraysaa laga yaaba doolowda haddii laga wada furo aad bay muhiim noogu tahay hadda ajendiyon baa lainii sameyn lakin xafiisku shan iyo tobanka kilomitr ama laba iyo tobanka kilomitr intii nuja Kaas ku insha Allah, isticmaali kaas laga kartaan adeegan karaa.
oo ka dalban Haa.
kartaan wixii lacaga Waa- ee hawaa waxaa lacagtan waxa igu yidhi maanta wiilka wuxuu ku dhahay iyagoo ku- idin keenaya haddaad u baahtaan ee kaashka iyagaa idinka qaadanaya awoodan iyagaa isoo kor- iyagaa isoo kortaa labar roogan siinaya ugu dhahay dhimala waana siin doonaa taas dhimalaha iyagaa xagga ay ku maqan yihiin hadda eh.
Mhm.
laakiin in la balaariyo aad loo furo oo maaragtay waxaa waaye wakiiladaas iyo la balaariyo maaragtay si dadka qof walba u furnaato sida qof walba sida hadda shirkadahan kaloo sahayd iyo anasa ada wakiil baan u hay sahayd an sidaan usii ahay Mhm.
marka waxay sameeyeen kaabiyi badan bay sameeyeen oo dad badan bay diwaangelintii iyo wax walba ay ka qayb qaateen aad baa daloo haysaa laakiin waxay ku xumaadeen iyagu commission bay goosanayeen oo hadda sahayd camal waxay goosanaysaa lacag bay goosanaysaa magaran Mhm.
dadku way ka cararayeen marka hadda iyago iibirtay u socdaan iibirta aad loo danayn hadda u dambeysay aad loo marka annagana ma goosanayso lacag anaga gosa ha anaga hadda aad bay u fiican tahay ba teerada aantii waxay ka qaatay oo sifiican bay u kala socotaa iyagoo bilow Iyo ay- waxaan rabnaa inaan booska ii sahal ay bir xaggay taagan tahay inaan istaagno oo weliba dhaafnaa Sa- rabnaa insha allah Ah, xaggina ka sabir, dadaala annagana wixii Insha xafiisa Allah, laynasoo gaadhsiin kara insha sida Allah, laynagu soo insha Allah.
gaadhsin waa laynasoo gaadhsin walaal aad bay weyn insha allah waxaa lagu Boqorka dadaali karaa waa in wakiila wakiila badan la- jijiyada nafteeda iyo goboladan kale ee ma garanaysaa dee dhagax buur iyo waxaan dhihi jiray degmooyinka ugu weyn hargeysa goday iyo meel walba laga furay anaa la bilaariyay saas bay ku noqonaysaa insha allah dee leedahay insha allah walaal waa qasab Shaqaale in la badan baa ballaariyo sameeya, insha walaal maadaama shirkadii cusubtaa waa la wadaa lama istaagayo haa garo waa sax, hadii waa sax.
laynii laynu soo gaadhsiinayo iska dulqaata walaal laynu soo gaadhsiin inagana insha allah insha allah ayo walaal nala soo xidhiidh waxa information